xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyo ay dadka ku dhaqan magaalada buro ee xarunta gobolka togdheer ay maalinkii shalay ka dhigeen magaaladaas ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa waxa ay dadka shacabka u adeegsadeen rasaas noonool iyagoona halkaasi waxyeelo uu geystay tiro dad ah warbaahinada halkaasi ka soo warama ayaa waxa ay tilmaameen in laba ruux oo shacaba ay ku dhinteen rasaasta sida bareerka ay u rideen ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan halka ay dhaawaceen afartan kale sarkaal ka tirsan booliiska maamulka la baxay somalilan ee magaalada burco oo ah xarunta gobolka togdheer ayaa sheegay in la waxyeeleeyay wasaarado gobolka waxaa ka dhacay rabshado rabshadahaasoo keenay khasaare khasaarahaasi wuxuu leeyahy laba qof waa dhimasho afartaneeyadadiina waa dhaawac waxaa kaloo dhacay madaarkii waxbaa loo geystay wasaaraddii howlaha guud iyo gaadiidkayana waxbaa loo geystay in ka badan boqol iyo konton qof baa xidhan in ka badan boqol iyo konton qof baa xidhan waxaase loo baahan yahay in wax la xakameeyo magaalada buro ee gobolka togdheer ayaa waayihii u dambeeyey waxaa ka taagnaa heesado u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka la baxay somalilan arrintani ayaa imaanaysa iyada oo horey ay u taagnaayeen xiisado ka dhex taagan bulshada ku nool waqooyiga iyo maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan cero